Maamulka magaalada Jowhar ayaa daawooyin loogu talagalay xanuunada ka dhasha fatahaadaha webiga ku wareejiyay maamulka isbitaalka IMC ee magaalada Jowhar madasha lagu wareejinayay daawooyinka waxaa goobjoog ka ahaa duqa magaalada Jowhar Maxamuud Xasan Bariise maamulka isbitaalka IMC ee magaalada Jowhar agaasimaha isbitaalka IMC ee magaalada Jowhar maxamed muxudiin ayaa ugu mahadceliyey deeqda dawada ah maamulka magaalada jowhar waxaan ugu horreyn u mahadcelinayaa oan soo dhoweynayaa duqa magaalada jowhar mudane maxamuud barise oo maantay mar labaad nagu soo booqday xarumihii caafimaadka ee i m c waxaan sidoo kale uga mahadcelinaynaa deeqda daawada ah ee uu soo gaarsiiyey xarumaheenna waxay inoo tahay sharaf weyn in duqa magaalada uu inoo keeno daawo asagoo maxaanku yidhaahaa kaga qayb qaadanayo adeegyada caafimaad ee hay-adda ay waddo run ahaantii daawada maanta na soo gaartay waxay sidoo kale qayb ka noqon doontaa diyaargarowga aan ugu jirno fatahaadaha elniino ee la rajaynayo ama laga cabsi qabo inay deegaanada ka dhacaan waxayna naga caawin doontaa insha allah gurmadkeenna degdega ah iyo ka jawaab celinta fatahaadahaas iyo adeegyada hadda socdaba in maxaanku yidhahaa lasii xoojiyo waxaan leenahay guddoomiye mahadsanid aad iyo aad aan kaaga mahad celinaynaa waxaan xaqiijinaynaa insha allah daawooyinkan uun in loo isticmaali doono adeegyada caafimaad ee xarumaha ka socda iyo gurmadka loo gurmanayo dadka baahan ee ku nool deegaanada jowhar iyo tuulooyinkeeda mar labaad mahadsanid duqa magaalada jowhar maxamuud xasan bariise ayaa ka warbixiyey deeqda dawada ah ee gaarsiiyeen isbitaalka i m c ee magaalada jowhar
ugu horeyn waxaan salaamaya saaxiibaday oo nagala jooga agaasimaha iyo tiimkiisa bahda e i m c oo maanta aan ku wareejinayno daawo gargaar oo ka qayb qaadanayso xaaladaha degdega iyo khataraha jiro loo sidii loogu diyaargaroowi lahaa oo biryahan aan ku jirnay waxaan maanta isbitaalka i m c agaasimaha iyo tiimkiisa aan ku wareejinaynaa daawo oo ka kooban sagaal iyo labaatan kartoon oo isugu jirta falembooyin iyo o r s iyo daawada malaariyada taas oo maxaa la yidhahdaa xafiiska duqa magaalada uu ku wareejinayo isbitaalka si ay ayagana u gaarsiiyaan bulshada maxaa la yidhaahdaa liita iyo khataraha jiro sidii loo aan maxaa la yidhahdaa uga qayb qaadan lahayn oo u diyaargaroobi lahayn sharaf weynay noo tahay in isbitaalka maxaa la yidhahdaa i m c oo ah isbitaal balaaran oo degmada jowhar iyo maxaa la yidhaahdaa hareeraheedaba maxaa la yidhaahdaa howlo badan oo maxaa la yidhaahdaa ka haya taas oo muddo fog ay ka hayeen oo aan ugu mahad celinayno oo runtii ah shaqo maxaa la yidhaahdaa aan kala joogsi lahayn taasoo annaguna aan garanay inaan maxaa la yidhahdaa ku garab istaagno howsha ay hayaan oo aan ku dhiirigelino annagana maxaa la yidhahdaa kaalinkeena ka dowlad ahaan aan ka qayb qaadanno marka waxaan maxaa la yidhahdaa uga qayb qaadanaynaa in daawadan aan ayagii ku wareejinno si ay maxaa la yidhahdaa bulshadii u gaarsiiyaan deeqdan dawada ah ee lagu wareejiyey maamulka isbitaalka i m c ee magaalada jowhar ayaa waxaa loogu talagalay in lagu daaweeyo dadka uu soo ritay xanuunada ka dhasha fatahaadaha webiga shabeelle